bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal soo dhowaada warka reediyo wardheer oo dhan waa toddoby labaatanka mey sanadka laba kun saddex iyo toban madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa walaac ka muujiyey dhaqanka ciidanka kenya ee ku sugan magaalada kismaayo ee ku howlgala magaca ciidanka nabadilaalinta midooda afrika ee amsom mar uu khudbad ka jeedinayay xarunta midooda afrika ee adisababa shalay oo ay ku shirayeen madaxda dalalka afrika ayuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in uu midooda afrika kala hadlayo eedo loo jeediyey ciidanka kenya ee ku sugan soomaaliya gaar ahaan kismaayo oo la sheegay inay diideen inay sugaan ammaanka wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaaliga soomaaliya oo jooga magaalada kismaayo madaxweyne xasan waxa uu tilmaamay in ciidanka kenya ee qaybta ka amsom ay ku lug leeyihiin waxyaabo ka baxsan sharciyadooda waxa uu sheegay inay meel mareen waxyaabihii loo igmaday waxa kale uu sheegay inay jirto koox ku sugan kismaayo oo go'aamo iskooda u fulinaya isagoo sheegay in uu xushmaynayo aragtidooda balse waxa uu xusay in dalka ay ka jirto dowlad federaal ah oo u xilsaaran maamul samaynta dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu tilmaamay in dowladiisu ay dejisay qorshe cad oo lagu talagalay dibudhiska dalka iyadoo maamulo kumeel gaara loo sameynayo gobolada dalka soomaaliya hadalka madaxweynuhu waxa uu imaanayaa iyadoo uun warar ka soo baxaya kismaayo ay sheegayeen in saraakiisha dowladda soomaaliya ee muqdisho laga diray kismaayo gaare oo xildhibaano iyo wasiiro ay sidoo kale ka mid yihiin ay ciidanka kenya halkaa jooga diideen inay ammaankooda damaanad qaadaan dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid ayaa sheegay inaan waxba laga bedeli doonin siyaasadda dowladdu ay ugu talagashay maamul sameynta gobolada dalka xili uu muran ka jiro maamulkii gobolka jubbada hoose iyo gedo ee dhowaantan halkaasi ay xubno ka mid ah maamulkaasi ku dhawaaqeen inay yihiin maamulka jubbaland ra-iisul wasaare saacid ayaa sheegay inuu jiro qorshe ka kooban shan qodob oo dowladdu u dejisay arrimaha maamul goboleedyada wixii kasoo horjeeda ama khilaafsanna aysan aqoonsan doonin waxaa shantaasi qodob ka mida buu yidhi howlgal kasta oo maamul sameynta gobolada iyo qeybaha kala gedisan dalka oo federaalku ay hogaankeedu lahaan doonto xukuumadda soomaaliya in xukuumadda soomaaliya ay markaasi la socoto maamulka la sameynayo uu yahay mid loo dhan yahay oo aan loo kala badnayn xaqiijinteedana ay dowladdu leedahay sidoo kale in maamul walba oo la sameynayo la waafajiyo dastuurka federaaliga ayuu sheegay ra-iisul wasaaraha soomaaliya howlgal kasta oo qabsoomaya inaysan keenin khilaaf beelaha oo caqabad ku keeni karaya la dagaalanka argagixisada ayuu ra-iisul wasaare saacid hadalkiisa kusii daray waxa uu qodobka shanaad uu ku sheegay in door muhiim ah laga siinayo igaad sida ay howshu u socoto si kastaba ha ahaatee arrimahan oo idil waxa ay soo baxayaan xilli dhowaan igaad ay si cad u diideen madaxdooda maamulkii kismaayo looga dhawaaqay magaalada muqdishona la sheegay in lagu qaban doono shir dib u heshiisiineed oo maamul loogu sameynayo gobolada jubbooyinka oo dowladda soomaaliya ay garwadan ka noqon doonto wafdigu hogaaminaya wasiirka gaashaandhigga soomaaliya mudane cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi ayaa ku sugan magaalada kismaayo halkaas kulamo ay kula leeyihiin maamulka kumeel gaarka ee magaalada kismaayo waxgaradka iyo qeybaha kala gedisan ee bulshada wafdigaas oo shalay kismaayo gaaray ayaa garoonka diirada magaaladaasi kismaayo kulamo goonigooni ah la leeyihiin kadib markii sida la sheegay loo diiday inay gudaha u galaan magaalada kismaayo oo ciidanka kenya ee halkaa jooga ay sheegeen inaysan amnigooda damaanad qaadi kareen haddii gudaha magaalada ay galaan warbixintan muqdisho waxaa ka soo diray waryahayaga maxamed nuur amiin ayadoo maalintii shalay ah wafdi ka socda xukuumadda soomaaliya ay gaareen magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa xalay wafdigaasi la sheegay inay ku baryeen gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo ayagoona sida wararka qaar ay sheegayaan halkaasi lagu hakiyey wafdiga mid ka mid a saraakiisha ururka raaskaboona ayaa sheegay in wafdiga uu hogaaminayay wasiirka gaashaandhigga ay xalay ku hoydeen garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo kadib markii ciidamada kenya ay u sheegeen inaysan ammaankooda damaanad qaadi doonin haddii ay ka baxaan gudaha garoonka kismaayo korneel cabdulaahi cismaan yeeluxu oo ka mid ah saraakiisha raaskaboona ayaana sheegay in ay u diideen wafdiga wasiirka in ay galaan magaalada maadaama uu ku eedeeyey xukuumadda in ay qayb ka tahay dhibaatada haatan ka taagan magaalada kismaayo iyo guud ahaan deegaanada jubbooyinka wasiirka kaashaandhigga iyo wafdigiisa mushkilada halkani ka jirta ayay dab kusii shidayaan waana u diidnay in ay galaan gudaha magaalada dowladda soomaaliya iyada ayaana dhibaatada qayb ka ah kal hore waxaa halkani soo gaaray ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya soomaaliya isagoona booqday qaybo ka mid a magaalada kismaayo xataa mar qura ma uusan tegin jaamacadda kismaayo halkaasi uu ka socday shirka lagu dhisayay maamul goboleedka jubbaland waxa uuna ku eedeeyey wasiirka iyo xukuumadda soomaaliya uu hogaamiyey cabdi faarax shirdoon saacid inay qayb ka yihiin dhibaatada hatan ka jirta magaalada kismaayo wuxuuna dowladda soomaaliya sidoo kale ku sheegay in ay tahay dowlad hurinaysa dhibaato ka dhacda deegaanada jubbooyinka sidoo kale afhayeenka maamulka kumeelgaarka ee magaalada kismaayo cabdinaasir seeraar ayaa isna shalay qaar ka mid ah warbaahinta u sheegay in aanay ka warhayninba wax wafdi ah oo ka socda dowladda soomaaliya oo soo gaaray magaalada kismaayo horena aan loogu soo wargelinin inkastoo wararka kismaayo laga helayana ay sheegayaan in ciidamada kenyaanka ee halkaasi ku sugan ay diideen in ay ka baxaan garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo wafdiga uu hogaaminaya wasiirka gaashaandhiga ayna ku heliyaan wasiirka warfaafinta iyo garsoorka iyo cadaaladda waxaana wararka ay sheegayaan haatan in magaalada kismaayo xaaladeeda ay tahay mid degan inkastoo aysan jirin wax dhibaatooyin ah oo ka dhacay marka laga reebo hakadka la geliyey wafdigii dowladda waxaana ilaa haatan jira xanibaad ay weli ku xaniban yihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo sidoo kale maalintii shalay ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxay mooshin ka gudbiyeen joogitaanka ciidamada kenyaanka ee ku sugan magaalada kismaayo gudaha dalka soomaaliya mooshinkani oo tiro xildhibaanaha ay gudbiyeen ayaa waxaa lagu wadaa in maalmaha nagu soo foodale laga fadhiisto ayagoona laga wada hadli doono si joogitaanka ciidamada kenyaanka ee gudaha dalka soomaaliya baarlamaanka soomaaliya ayaana u arka siyaabo kale joogitaanka ciidamada kenya iyo dana gaara inay ka leeyihiin gudaha dalka soomaaliya inay sii joogaan ayadoo weli ay jirto dhibaatooyinkii dowladda kenya ay sheegtay inay kal hore usoo gasho gudaha dalka soomaaliya iyadoona maalin ka hor gudaha dalka kenya weerar ay ku qaadeen maleeshiyaadka al-shabaab ayagoona tiro ciidamaha halkaasi ku dilay kuwo kalena kasoo qafaashay sida ay sheegteen mas-uul u hadlay maleeshiyada al-shabaab xaaladda ayaana haata ah mid adag iyadoo aan laga warhaynin waxyaabaha ay noqon karto xaaladda wafdiga dowladda ee ku sugan magaalada kismaayo iyo sidoo kale sii joogitaanka ciidamada kenyaanka ee gudaha dalka soomaaliya mar haddii ay fadhi ka yeeshaan golaha baarlamaanka soomaaliya oo mooshin uu ka horyaalo joogitaanka ciidamada kenya dhanka kale ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid ayaa cambaareeyey dilkii iyo sidoo kale qafaalkii ay sheegeen maleeshiyaadka al-shabaab inay u geysteen mas-uuliyiin ama saraakiil ka tirsan ciidamada kenya oo ay kula dagaalameen xadka soomaaliya iyo kenya u dhexeeya ra-iisul wasaaraha ayaana sheegay in wax laga xumaada ay tahay in ay carqalad geliyaan ammaanka dalalka diriska maleeshiyada al-shabaab dowladda soomaaliyana aysan u dulqaadan doonin wuxuuna ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdoon saacid sidoo kale cambaareeyey falalka guracan ee ay ka wadaan gudaha dalka soomaaliya maleeshiyaadkan al-shabaab maxamed nuur wardhe radio muqdisho
saraakiisha ammaanka ee gobolka baay ayaa sheegay in ciidamada dowladda iyo kuwa amsom ay xaqiijiyeen ammaanka waddada isku xirta degmooyinka baydhabo iyo bardaal ee gobolka baay taliyaha ciidamada dowladda soomaaliya aaga u dhiingle gaashaanle yaasir sheikh axmed yaasir sheikh axmed ayaa sheegay in ammaanka waddada isku xirta baydhabo ilaa degmada bardaale uu yahay mid laysku halleyn karayo kadib markii laga sifeeyey al-shabaab waddada isku xirta degmooyinka baydhabo iyo bardaale gobolka baay ayaa dhowrkii bilood lasoo dhaafay waxaa dhowr jir ku dagaalamay al-shabaab iyo ciidanka dowladda soomaaliya oo garabka helaya kuwa amsom waxaana la sheegaya in deegaankaasi hadda uu yahay mid bid qaba dadkuna si caadi ay u marayaan qof ayaa dhaawacmay kadib markii koox hubaysan ay rasaas ku furtay gaari xamuul ah oo ari siday kaasoo ka ambabaxay deegaanka dhabbad ee gobolka galgaduud gaariga ariga siday ayaa kusii jeeday magaalada boosaaso sida ay xaqiijiyeen dad deegaanka ka mid a oo sidoo kalena tilmaamay in weerarkaasi kooxo burcad ay geysteen sidoo kale aadan cabdulle galaal aadan gebi oo ah guddoomiyaha deegaanka dhabbad ayaa sheegay in kooxihii weerarka geystay ay hadda ciidanku ku raad joogaan waxa uu guddoomiyaha dhabbad uu intaasi ku daray in ay doonayaan in lasoo qabto kooxahaasi burcadda weerarka geystay ayna cadaaladda horkeenaan qofka dhaawacmay waxaa la sheegayaa in hadda la baxnaaninayo warkii waad ka dhegaysanayseen radio wardheer akhyaarta qiimaha qadarinta inaga mudan waanaga intaa